Hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa deeq lacageed oo ay ugu talagashay in ay ku ciidaan kun caruur agoon ah ku wareejisay maamulayaasha xarumaha agoomaha ee magaalada Muqdisho. Waxaa ka qayb galay madasha lagu wareejinayo deeqdan lacagta ah Cabdiraxmaan Ibrahim Cilmi, Gudoomiye ku-xigeenka Hay'adda Hormuud Salaam Foundation iyo maamulayaasha xarumaha agoomaha Muqdisho. Cabdiraxmaan Ibrahim Cilmi, Gudoomiye ku-xigeenka Hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa ka warbixiyay deeqdan lacagta ah ee ay wareejiyeen.
maanta waxaa mahad eh in maanta aan eh, muxuu ahaa la kulmayno xarumaha agoomaha ee ka shaqeeya magaalada muqdisho xarumahaasoo ay ku xareysan yihiin agoomo runtii waalidkooda uu dhintay xarumahaasna ay siiyaan daryeel iyo waxbarasho ayna qaarna ku xareysan yihiin meesha waxna ay ku bartaan marka waxaan go'aansanay hadda annagoo ah hormuud salaam foundation in kun agoon aan maanta ka farxino Eh, runtii waxaa ilaahay mahadiya kunkaas kunkaas maarata agoon inaan joogtaynay oo annagoo u marayno labaatan iyo kow xarun ee ka shaqeeya magaalada muqdisho marka maanta waxaan rabnaa marka agoontaas oo kun gaarayo in aan siino muxuu ahaa lacag lacagtaas aan u talagalnay inay ku afuraan isla markaasna dharkooda iidda ay qayb ka noqoto waxaan ognahay nebiga sal allahu alayh wasalam inuu aad iyo aad u bulaarujiyey agoonta dadka u adeego kafiil ka noqdo inay ma aragtay jannada nebiga ay rafiiq kula noqonayaan annagoo taas aan ku duuleyno ayaan jeclaanay hormuud islam foundation inay si joogto ah qayb ugu qaadato taakulaynta agoontaas ilaah subxaana wa tacaala maalinta iskale Eh, waxaan kaloo si gaar u mahad celinaynaa xarumaha agoomaha oo runtii eh, is saari mas-uuliyad ay ku muujinayaan inay qayb ka qaataan eh, ay isla markaasna tarbiyeeyaan agoontaas marka ayakana waa duma- waa- waa- waa- waan u mahad celinaynaa Cabduqaadir Maxamuud oo ka mid ah maamulayaasha xarumaha agoomaha ee magaalada Muqdisho ayaa u mahad celiyay Hay'adda Hormuud Salaam Foundation.
dhab ahaantii kaalin muhiim ah ka geysatay hawshaasi una taagan dhab ahaantii inay daryeesho ee inay wax u qabato dadka dhibaataysan ee inay u horeeyaan agoonta aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa arrinkaasi waa wax aad iyo aad looga farxo weeye dadka ma wada gartaan intii ilaah u garasiiyey aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa ilaahayna waxaan u weydiinaynaa subxaana wa tacaala inuu ka jazeeyo abaalgud weyn ka siiyo maxaa yeelay nabigu wuxuu tilmaamayaa calayhi salaatu wasalaam xadiiska shariif ku tilmaamaya ana wa kaafil yatiimka haytayn fi ljanna macnaa ciddii kafaala qaada agoon aniga asiga jannada waxaan ku noqonayna buri sida nabiga tilmaamay kaatayni oo nabiga u tilmaamay farta dhexe iyo farta la yidhahda maruusatada la yidhahda iyo nabiga tilmaamay marka halkaas waxaa ka dareemaysaan kafaaladana kuma xirna ruuxa inuu magaranaysa nin walba wuxuu awoodi kara iyo wuxuu ku taageeri kara baa muhiim ah marka waxaa aad iyo aad waxaa looga looga farxaa bisha barakaysan ee agoontii ay ciid u baahan yihiin ee u baahan yihiin ifdaar u baahnaayeen xilli ku habboon baa lagu soo aaday dhab ahaantii in laga qayb qaatay afurintoodii iyo ciidintoodiiba